Dhalinyaradan oo ku nool magaalada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa abuurtay fursad shaqo iyagoo carrada guryaha lagu dhisa ka keena hareeraha magaalada si ay u geeyaan guryaha dhismaha lagu wado kuwaasoo iibsada carrada ay keenaan dhalinyaradan. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka waramaya qaabka ay u shaqaystaan iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan.
magacay horta waa Aadan Xasan Cabdi oo ku nool magaalada Doobley gaar ahaan maali ka mid ah waagii hore waa sida fiican baa loo shaqaysan jiray laakiinse hadda hoogaha waa dadka isku bateen moogi suuqa baxa ka jira caadi maaragta harada waa hadda waa caadi markii hore waa meel fog meel dhow laga soo guri jiray laakiinse hadda iyadana way fogaatay marka adiga hadda waa iska caadi carrada way fiican tahay hadda halkeeda ana hadda waxaan ku jiraa afar sanaan ku jiraa afar sana laakiinse hemaaleniyow naf fiican male inta oo biilka moogi wax kale laga helay ma jirto magaalada dee waa in laga fogaado haddee meel dhow haddaad waxa ka qacdo waa boos dad leeyahay oo aan la ogolaan marka inaad magaalo ka fogaato oo meel oo adi oo magaalada hoogaha ka fog inaad tagdo waay kadib haddaad meelahan kasoo gura haddaad adi waa boos dad leeyahay oo lagula taagan yahay baad taagi marka waxaa lagu dhihi adi meesha anaa iskaleniyo saan uma ogoley baa lagu dhihi axmed maxamed faarax kana shaqaysto shaqadan xamaalatadeenii iska xamaashtaanahay waana ka shaqaystaa ilmahana waan ka biishtaa alxamdulilah ilaahay baa mahadska leh maalintii wax ma waayo masaafo dheer bay u jirtaa beryahan waa magaalada way weynaatay marka hore way dhoweyd hadda waxaa waaye ilaa saddex kiilo saddex kiilomiter meelaha waan waan gaarnaa alxamdulilah ilahay mahadska leh si nabadna waan ku tagnaa si nabadna waan kusoo laabanaa waana soo guranaa carada